أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta dagaal culus kula wareegay deegaan istaraatiiji ah oo ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe weeraro qorshaysan oo khasaa'ir kala duwan lagu gaarsiiyey salibiyiinta kenya ayaa ka dhacay gobolka madheer ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya dagaalo culus oo u dhexeeyay ciidamada dowladda xabashida itoobiya iyo kuwa jabhadda fano ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka amxara maktabka caafimaadka wilaayada jubbada dhexe ayaa adeegyo caafimaad u sameeyey bulshada ku dhaqan degmada bu'aale ee wilaayadaas
أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر
waa habeennimo talaadaha labaatan iyo lixda bisha shacbaan sanadka kun afar boqol afartan iyo lix xijiri kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta dagaal culus kula wareegay deegaan istaraatiiji ah oo ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe haddaba la wareegidda deegaankaas iyo xogihii ugu dambeeyey waxaa inoo soo koobaya walaalka anas al ansaari waa mahadsantahay walaalka ciidamada mujaahidiinta ayaa barqanimadii maanta waxay weerar xoogan ku qaadeen deegaanka caddaan laxey oo hoostagaa degmada ranurgooda wilaayada islaamiga shabeellada dhexe weerarkan muddo ah markuu socday ciidamada mujaahidiinta waxay la wareegeen deegaanka cadaanlaxey iyagoo maleeshiyaadkii murtadiinta halkaasi ku sugnaanaya u firxadeen dhanka iyo deegaanada ku dhadhow ee noordugle iyo dhanka xeebta ah dagaalkaas kadib ciidamada mujaahidiinta allah fadligiisa waxaa u suura gashay in si dhamaystiran allah fadligiisa ay ula wareegaan deegaanka cadaanlaxey iyadoo khasaaro naf iyo maalba la gaarsiiyey maleeshiyaadkii murtadiinta ee goobtaasi ku sugnaa inta la arkay ciidamada mujaahidiinta ay arkeen afar ka tirsan maleeshiyaadkii murtadiinta ayaa goobta lagu dilay saddexna waa la dhaawacay halka laba maxaabiisa oo caafimaad qaba ay gacanta kusoo dhigeen ciidamada mujaahidiinta sidoo kale waxaa jira hub iyo saad ciidan oo kala duwan allah fadligiisana ciidamada mujaahidiinta waxaa goobtaas ayay iyagana ku qanimaysteen guud ahaan deegaanka cadaanlaxey way degan tahay ciidamada mujaahidiinta ayaana gacanta ku haya duulaankan maanta ay ciidamada mujaahidiinta ku qaadeen cadaanlaxey wuxuu qayb ka noqonayaa howlgal baryahan afartan maalin ee soo dhaafnay ka socday gudaha wilaayada islaamiga shabeellada dhexe kaas oo ciidamada mujaahidiinta ay kula wareegeen deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe mahadsanid anas weeraro qorshaysan oo khasaa'ir kala duwan lagu gaarsiiyey salibiyiinta kenya ayaa ka dhacay gobolka madheer ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya warbixinta warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya walaalkeen abu xasan ciidamada mujaahidiintu waxay saaka kamiin u dhigeen koranyo saliibiyiinta kenya ah oo ku socdaalaya inta u dhexaysa degmada ceelqaalow iyo deegaanka harazuki ee gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyiinta kenya kamiinka ayaa lagu gubay gaari kooyal ah oo qori jiib ah uu saarnaa sidoo kale askartii saliibiyiinta kenya ee gaariga la socday ayaa bakti iyo dhaawac noqday isla mandheera waxay ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xero ay ku sugnaayeen ciidamada kufaarta kenya oo ku taalla deegaan u dhow degmada lafey sidoo kale mandheera ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen gaari kooyal ah oo ay la socdeen askarta saliibiyiinta kenya gaariga ayaa ka baxay magaalada mandheera waxaana uu ku sii jeeday degmada raamo gaariga kooyalka ah ee qaraxa uu haleelay ayaa goobta ku basbeelay waxaana sidoo kale halaagsamay askartii silibiyiinta kenya ee gaariga la socday dhanka howlgallada ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya wilaayada gado ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay howlgallo qaraxyo ah ka fuliyeen gudaha degmada beled xawo waxaana qaraxyadaasi lala beegsaday bar kontarool iyo guri ay ku sugnaayeen maleeshiyaad ridda-a qaraxa ka dhacay barta kontarool waxaa ku dhaawacmay laba askari oo murtadiina shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta afrikaanta ee degmada buulamareer oo ka mid a goobaha cadowga allaha duulaanka uu kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose howlgalladan ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera ee ku hor jira gumaysiga saliibiyiinta kenya ayaa imaanaya xilli ciidamada mujaahidiintu ay sii kordhiyeen weerarada ka dhanka ah cadowga allah ee duulaanka ku soo qaaday ku dhaqanka shareecada islaamka mahadsanid abu xasan dagaalo culus oo u dhexeeya ciidamada xabashida etoobiya iyo kuwa jabhadda fano ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka amxaara warbixinta warkaasi waxaa inoo hayaa walaalkeen caliyare dagaallo qaraar oo u dhexeeya maleeshiyaadka amxaarada ee faano iyo ciidanka saliibiyiinta xabashida itoobiya ayaa lagu soo waramaya inay ka socdaan qaybo ka mid ah gobolka amxaarada ee dalka itoobiya eelawareedyo ayaa sheegaya in dagaaladan oo si gaar ah uga socda deegaano ka tirsan gobolka gojaam ay sii xoogeysteen kadib markii dhowaan deegaano ka tirsan gobolkaasi diyaaradaha dagaalka ee abiy axmed ay ku xasuugeen dad shacab ah maleeshiyaadka faano ayaa sheegtay inay dileen askar fara badan oo ka tirsan ciidanka dowladda kuna qasbeen inay dib uga gurtaan goobta dagaalka xogta ayaa tibaaxaysa in dagaalku aanu intaasi ku joogsan balse maleeshiyaadka faano ay weerar kale oo gaadmo ah ku qaadeen ciidankii sameeyey dib u gurashada islamarkaana dagaal saacado badan qaatay uu ka dhacay agagaarka magaalada ambiisi ee gobolka gojaam maleeshiyaadka faano ayaa sheegay in ay dileen tiro askar ah qaar kalena gacanta ku dhigeen walow tiradooda aanay shaacin dowladda xabashida itoobiya ayaa sidii caadada u ahayd ilaa hadda aan ka hadlin dagaaladan balse jenaraal moxamed tasiima taliyaha ciidanka bari ugu magacaaban abiy axmed ayaa mar uu sabtidii la hadlayay askartiisa u sheegay in ay jebiyeen kooxda argagixisada oo uula jeeday fallaagada faano siina wadayaan cirabtirkooda geesta kale maleeshiyaadka faano ayaa shaaca ka qaaday inay ku howlan yihiin tababaridda ciidamo aad u badan oo ka socda qeybaha kala duwan ee gobolka amxaarada kuwaasoo loo diyaarinayo duulaan ballaaran oo ay sheegeen inay ku qaadayaan caasimadda itoobiya ee adis ababa mahadsanid cali maktabka caafimaadka wilaayada jubbada dhexe ayaa adeegyo caafimaad u sameeyey bulshada ku dhaqan degmada bu'aale ee wilaayadaas warbixinta warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya walaalkeen cabdiwahaab maxamed bukhaari saraakiil caafimaad oo ka socda maktabka caafimaadka ee wilaayadda islaamiga ah ee jubbada dhexe oo soo gaaray degmada bu'aale ayaa fuliyey adeegyo caafimaad oo si weyn ay ugu diirsadeen bulshada ku dhaqan degmadan waxaana ka faa'iidaystay boqolaal ruux oo la dhibanaa xanuunna kala duwan muddadii ay ku sugnaayeen degmada bu'aale waxa ay qabteen baaritaanno qalliinno iyo weliba dawo lacag la'aan ah waxaana dhakhaatiirtan ay shaqaynayeen inta badan maalinkii oo dhan si ay u baahitiraan bulshada ay mas-uulka ka yihiin intii ay socotay hawshan caafimaad ayay idaacadda islaamiga andalus booqatay cisbitalka weyn ee degmada bu'aale oo hawshu ka socotay waxaana ay la kulantay qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay deeqdan caafimaad ee maktabka caafimaadka ee wilaayadda islaamiga ah jubbada dhexe ay ka heleen bismillaah magacayga waxaa lahaa cabdiraxmaan samow ibraahim aan lahaa alxamdulilah magaalada bu'aale aan ku noolahay haddee ilaahay subxaana watacaala ku mahadsan daawo socotaan noo timid daawo socotaan noo timid ilaahay subxaana watacaala noo soo adeejiyey ummadda islaamka khayr allaha siiyo annaga naftirkeena hadda waa iska yar xanuunsaneen dhabarka iyo meelaha nalaga hayay dee waa xaaladda waa fahm weyne insha allah hadda inaan fahanaan rajaynaa daawo fiicanna waa nala siiye oo taya leh maasha allah ilaahay baa ku mahadsan daawo wanaag badan oo qaymo badan ayaa nala siinayaa halisaan u seexanay maanta marku waaga beri baan maqalnay daawo ayaa la bixinayaa waan soo baxnay isbitaalkaan nimaadnay hadii ilaahay ku idmo daawo nadiif oo casri baa nala siiyey kumbiyuutarro shaybaar hayu nooc waana la baari lacag la'aan daawada lacag la'aan bugaal waxaa ka socdaa alxamdi alshukur rabbilcaalamiin daawaana loo keenay oo lacag aan ahayn islaamka kuli waa la baaray ninkii cudur laga helay ninkii caafimaad qaba alxamdulilah ilaaha ku mahadsan madaxood kor allaha ka dhiga walaayada maya maya daawo lacag la-aanaa noola siiyay anaga maasha allah maxaa la jireenoo meel kasta waan tegi jirna daawo maxaa la jira lacaga noo laga qaadan jira haddana daawo lacag la-aan ayaa maxaa la jireen noola siinaya ninka dhehe maxaa la jireenoo bu-aana dhakhaatiiraa tagta lacaga naa laga qaato been iyo kadaa ayuu sheegaya qofkaas saraakiisha maktabka caafimaadka ee wilaayadda islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa ii sheegay in hawshan mid la mid ah ay kasoo qaban doonaan deegaanada iyo tuulooyinka hoos yimaada degmada bu'aale si adeegan uu u wada gaaro bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan miyi iyo magaalo intaba mahadsanid bukhaari guud ahaan dhegaystayaal warkii fiidnimo oad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga andalus waa naga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu